bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfa ilaa ka dhowaada qodobada warkan hamiinnamo ee idaacadda warsangaashaanka doorkaroon hamiinnimaadanga maamulka koonfur galbeed soomaali oo mamnuucay jaadka xasan sheekh maxmuud oo ku hadalay shir madaxeedka igad ee xirinaanshaga jidadka muqdisho madweynaga oo baaqlandare maamulka degmada ceelberde oo ku hadalay xaaladda degmada i diyaargarowga ciida jubbaland oo duulaanka ee gobolka jubbada dhexe maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ka baaqayn tilan gurmada dadkii walyeelada ku deeri fatahaadii isu samey webiga shabeelle akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal hamiidnamaadan idaacadda warsan singhayd weyba ku mid ah madaxweynaha suudaan oo la ku yaabanti uusan ku qayb galna shirka igad ee muqdisho iyo weliba maraykankii ruushka oo suuriya ku hedhiyen
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsidayaal hamiin fayla hamiinnamo sabte waxaadnaha gala hayta taarig dan iyo ka eedanta tumanka bilo sagaala sanadka lamada kun tubilitahaana suybahayana qodobadii warkan hamiinnimaadana ka dhawaadayoogiyo fisanga maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weyba uu sheegay inti guud ahaan deegaanada koonfur galbeed laku mamnuuci jaadka waaniyo sheegan antay oo dhaqangeliyayaan awaamiirtii dowladda federaalka soomaaliya ka mamnuucday jaadka maamulka koonfur galbeed iyo ganacsatada gadaayan jaadkan ka baaqeen intii weli baryay ku bilaawata taarigdan iyo ka eedanta tumiikooda bilo sagaalaad lamada kun tumilita deegaanada koonfur galbeed somalilan ka arag kornowal jaade saasoo kalena awaamiirta kubati wasaaradda baabuurta iyo duulowka hawada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya usi ka sheegay anti garoomada iyo dhinaga dhulka yohanmar kornowal jaade oo wada diyaaradda ama baabuura xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya weba usu ka hadalay shir madaxeedka igad iyo hirinaanshaga jidadka qaar ee muqdisho maasim cali hilowle iyo warka muqdishoha ku dari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay sababta waddooyinka magaalada muqdisho ay maalintii labaad u xiran yihiin islamarkaasna dadweynaha ay ugu lugeynayaan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan waddooyinka u xirin inay shacabka dhibaateeyaan laakiin waddooyinka loo xireeya sababo amni dartood madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee waddooyinka loo xiray ay la xidhiirto in shir madaxeedka igad lagu wado maalinta talaadada inuu ka furmo magaalada muqdisho waxa uu u sheegay in bulshada soomaaliyeed ay u dulqaataan maalmaha kooban ee ammaanka ay xaqiijinayaan ciidamada ammaanka soomaaliyeed oo duruuf adag ku shaqaynaya waa sida uu hadalka u dhigaye madaxweynaha soomaaliya ayaa shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale laamaha kala duwan ee ammaanka
sida idaacadaha iyo saxaafadda ka wada maqasheen waxaa lagu soo socdo shir weyn oo aad iyo aada muhiim u ah oo ah in ay madaxdii dalalka igad oo dhan ay ku shirayaan magaalada muqdisho oo shirkii igad lagu qabanayo arrintaasi marka waa arrin weyn taariikhda markii ugu horreysay oo madaxda urur goboleedka igad ay magaalada muqdisho ku shiraan heer madaxweyne hadda ka hor waxaa ku shiray wasiiradii arrimaha dibadda markanna waxaa isu imaanaya waxaa waaye madaxdii dalalka xubnaha ka ah ururka igad oo halkan shirkoodii ku qabsanaya cadow badan oo dhib badan ayaan leenahay sidaas daraaddeed amniga magaalada muqdisho aada iyo aad ayaa dowladda soomaaliya u adkaysay iyadoo kaashanaysa weliba ciidamada amisom amnigaas la adkeeyey waan garan karnaa dadka soomaaliyeed culeysyo dheeri ah ayuu ku keeni karaa dhinacooda muxuu ahay nolosha iyo isu socodka iyo dhaqdhaqaaqi iyadoo weliba xilli aada iyo aada muhiim u ah oo xilli ciid ah oo maalmihii farxadda ah lagu jiro haddana wakhtiguu isku soo aaday shirkan mar aada iyo aad wakhti aada u fog ayaa ayaa la qorsheeyey marka wuu isku soo aadeen waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed marka inaan dowladda soomaaliya ay ka codsanaysaa inay la fahmaan duruufahaas gaarka aan ku jirno si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada amniga iyo dowladda muxuu ahaaye xafiisyadeeda kala duwan xilligaas lagu jiro ee shirkaas inta uu socdo muddo kooban waaye ee caalamkuna waxyaabaha bracticeka caadiga ayay ka mid tahay marka shirarka waaweyn ee caalamiga dhacaya in ammaanka aada loo adkeeyo adkeynta ammaankuna mar walba noloshii caadiga ahayd ee dadka muwaadiniinta waxbay ka bedelay dadka qaarkiis culaysay kusoo kordhi kartaa dhaqdhaqaaqaas yaraaday waxaan rabaa marka dadka soomaaliya inaan ka codsado uguna baaqo in ay dowladda soomaaliya kala shaqeeyaan arrintaas amniga a maalmaha soo socda waa horumar weyn oo dalkeennu ku tallaabsaday ummaddeennu ay gaartay in shirar caalami ah caasimadeenna lagu qabto wixii hadda ka dambeeyana shirar kaloo caalami ah oo waaweyn ayaa soo kordhi doono shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa shalay iyo maanta waxaa soo wajahay dhibaatooyin ku aadan isu socodkooda isla markaasna waxa ay ku lugeynayaan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho maasim cali hilowle warsan redio muqdisho dhinaca kalena madaxweynaga ayaa way baalanka baaqa intuusu ku taba madaxtooyada soomaali mar kaleed maasil waako oo nin hay faahfaahintaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu wakhtigii ka dhammaaday islamarkaasna looga baahan yahay inuu kursiga iska baneeyo cabdiweli sheekh maxamed ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya ay maanta ku eg tahay afartii sane ee loo egmaday inuu xilka hayo sidaa darteedna madaxweynaha laga rabo inuu xilka ku wareejiyo guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin ujeedo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xilka kusii hayn karo waxa uu xusay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka ay yihiin laba musharaxa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayuu sheegay cabdiweli sheekh axmed maxamed in ay habboon tahay inuu ku abood noqdo musharaxiinta kale isla markaana uu madaxtooyada isaga guuro madaxweynaha wakhtigii waa ka dhammaaday mana aan ogin qaab sharciyeed oo madaxweynuhu ku sijoogi karo kursi xasan sheekh way kaa dhammaatay wakhtigii dadka soomaaliyeed ay ku ku jaangooyeen inaad maamusho dalkan ama aad hogaamiso hadda waxaad la mid tahay musharaxiintaad la mid tahay inta kale musharaxaad la mid tahay marka kursiga waad ka degaysaa markaad ka degto dadila soomaaliya dadkii udhexaysay waad ka soo baxaysaa iyadana
madaxweynaha hadda talada ahayaa ee xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la doortay tobankii sebtembar ee sannadii laba kun labaiyo toban waxaana maanta u dhammaatay afartii sano ee loo egmaday inuu madaxweynaha dalka ahaado maasim cali hilowle warsan redio muqdisho maamulka degmada ceelberde ee gobolka bakool ayaa webs ku hadalaya xaaladda degmada iyo diyaar garowga eeda faahfaahintan siid cali muuse maxamed abteer ayaa ninghaya maamulka degmada ceelberdi ayaa waxa uu saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku wargelisay inay isu diyaariyaan sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen furitaanka waddooyinka soo gala degmadaasi iyo sidii ay howlgallo ka dhanna urarka al-shabaab ugu samayn lahaayeen deegaanada ka tirsan degmada ceelberdi ee gobolka bokool guddoomiyaha degmada ceelberdi ee gobolka bokool cabdirasaaq cameer cumar ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonaan qorshe ku aadan sidii shacabka degan degmadaasi ceelberdi iyo deegaanada kale ee ka tirsan sidii ay ku heli lahaayeen gargaar deg deg ah maadaama ururka al-shabaab ay godoomiyeen degmadaasi dhanka kale guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in hadda ammaanka degmada ceelberdi uu yahay mid laisku haleyn karo iyadoo sugitaanka ammaanka ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada midooda afrika ee amison hawlgallo badan ayaa jira ee keliya ma aha degmada ceelberde ceelberde waxay isku xidh u tahay degmooyinka u dhexeeya degmada xudur iyo degmada ceelberde tuulooyin aan ka soo celinay cadowgu way jiraan ilaa hadda ciidamadu way maqan yihiin xilli dhowna insha allahu guud ahaan gobolka o dhan waxaa ka bilaaban doona howlgal midaysan oo xudur ceelberde iyadnoo guud ahaan gobolka o dhan inta aan isku xidhayno ayaa ka bilaaban doona dhammaan jidadka degmada ceelberde way u furan yihiin waa degmada keliya ee gobolka bakool ee wax jid ah oo ka xidhan uusan jirin weeyaan marka laga reebo jidka baydhabo kolley dowladda ayaan ka sugaynaa in ay awaamiirta bixiso laakiin diyaargarowga ciidamada amisom iyo ciidamada guud ahaanba jooga degmooyinka gobolku wuu dhamaystiran yahay in la furo jidadka ayaana rajaynaynaa xil inta ka horeyso doorashooyinka dhici doono ugu dambeyn bisha oktoobar maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo weyba uuse ka baaqayn tilan gurmada dadkii waryeelada ku deeri fatahaadii uuse samay webiga shabeelle bilii hora saadiq cali ismaan iyo warkan jawhara ku dari xaafado ka mid ah xaafadaha ku yaala degmada mahada ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa ku fatahay webiga shabeelle asigoo agta mariyey ku dhowaada konton guri oo ay leeyihiin dad shacab ah islamarkaana ku noolaa degmada mahada ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed bashiir khaasin dakhare ayaa waxa uu sheegay in degmada mahada ay hadda ka jirto nolol xumo aad u baahsan islamarkaana dadkii ku noolaa xaafadaha uu saameynta ballaaran ku yeeshay fatahaada webiga shabeelle ayaa waxa uu ku sheegay inay hadda ay ku nool yihiin meelo ka baxsan degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna baaq u diray hay-adaha samafalka maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo dowladda federaalk soomaaliya asigoo ka dalbaday in gurma dheeraadi ay soo gaarsiiyaan dadka ka barakacay degmada mahada ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe saamayntii iyo raadadkii ay reebeen fatahaadihii iyo biyihii ka baxay webiga shabeelle ee degmada mahadaay wuxuu geystay khasaare aada u fara badan tusaale ahaan markaad fiiriso afarta xaafadood ee degmada mahadaay laba xaafad ka mid ah biyihii ayaa saqdhexe ku baxay ilaa iyo konton guri ayaa qoysaskii hurdaayay ayay biyi ku galeen dadaal dheer kadib waxaan ku guulaysanay in biyahaas aan joojinno oo aan ka xirno sidoo kale degaanada ay webiga maraan sida degaanada sabca jasiiro tuulooyin badan ayaa go'doona sidoo kale ay biyihii galeen sida eji duduble oobaale hurwaay intaba waa go'doon oo biyo ayaa galay afarta koona ka hareereeyey dadkii waayeelada iyo carruurtii dhibaato ku haayo ee biyihi ay soo dhex mari karin go'doon ku ah halkaas dadkii degaankan waxay la tacaalayaan sidii ay biyahaas uga hortagi lahayn habeen kasto inkastoo hadda webigii hadda uu wax yar noqday haddana uu biyo badan soo wado dhibaato aad u badan ayaa ka dhacday biyahaas dadka danyarta ah sida caadada ah waa waa waa sanadkii afraad ayaan qiyaasayaa ama fasalkii afraad ee ay fatahaadi dhacaan dadkaasi dhibaato badan gaaraan marka waxay caadaysteen sidii ay ayaga naftooda isku talageli lahaayeen iyo dadka degaanka sidii ay isku kaalmayn lahaayeen wax gargaara ama garab istaaga oo ay ka heleen hay-adaha ama xagga xukuumadda midna ma jirto balse allihii abuuray bisa iyo ayaga oo isku tiirsan ayay uga hortagaan dhibaatooyinka ka soo gaaro hadday noqon lahayd barakaci hadday noqon lahayd degaan burburay hadday noqon lahayd hanti burburtay intaba waa waa waxay ka waxay ka mid noqotay noloshooda caadiga ayay ka mid noqotay maxaa yeelay mar haddii webigu uusan lahayn sidii caadada ahayd waxaa la samayn jiray caribuur waxaa jiri jiray kanaalka shiinaha oo oo biyaha lagu neefiyo intaba markaa dowladda dhexe ay meesha ka baxday waa la gabay saas darteed mar kasta uu webiga biyo keeno waxaa dhacdo dhibaatooyinkaas waxay ku kaceen afarta xaafadood oo mahadaay meelna waxa biyo ma tegin meelna biyaha tegay meelihii aan biyaha tegin ayay dadkii dadka kale xaafadihii kale ay ku qaxeen kuwa tuulooyinkana waxay ku qaxeen meel bannaana oo oo tuulada ka baxsan oo doona ama meelaha qabuuraha qabuurahaas inta badan waxa waa meel aan biyo gelin ayaa qabuuraha loo doortaa qabuurihii ayay ku qaxeen dadka meesha ayay degan yihiin saadakhale ismaan idaacadda warsan magaalada jowhar weli warkii haminamiyo dhugunsidayaalka guda jarna maamulka jubbaland yay sheegay intii oo bilaabayeen howlgalku dhan ee al-shabaab oo ka sugan haana ku mid ee degmooyinka hooseedaya maamulka jubbaland afhayeenka laamo amniga maamulka jubbaland oo la hadalay warbaahintii sheegay inta ciidanka maamulka jubbaland yo bilaabeen howlgallo weyn ooyo al-shabaab kuku saarayeen gobolka jubbada dhexe axmed maxmuud maxamed axmed carab afhayeenka laamo amniga maamulka jubbaland yee sheegay intii oon diyaar garoobeen sidii al-shabaab loonku saaro lahay gobolka jubbada dhexe ooyo gacanta ka hayeen dhammaantiyo al-shabaab ciidanka dowladda soomaaliya isaasoo kale ahaan jubbaland iyo dhowaan kala wareegan al-shabaab deegaano dhowr oo ka yaalan duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose deegaanada iyo ciidanka dowladda soomaaliya oo la wareegan weyba ku mid ee deegaanka cabdalla biroole oo lixdan kilomitir dhina galbeedku ku beeganta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hulnaqdo kooxda nabadiidka ee ummadda soomaaliyeed meelahay gacanta ku hayaan oo ka mid ah gobolada galguladka jubbaland saakow salagle intaasoo dhanaa ciidankeen hadda uu ku wajahan yahay insha allahu tacaala waana tegaynaa hadduu ilahay raalli ka noqdo degmada badhaadhe buulo xaaji nawaaxiga ay hadda gacanta ku haayaan insha allahu tacaala annagoo og inay awoodooda daciiftay kooxda nabadiidka ummadda soomaaliyeed shabaabka loo yaqaano ayagana ay kala shakiyeen ayna kala dhaqaaqi rabaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo israacin bay u baahan tahay israacintaanna hadda waa u diyaar garownay ayaamaha soo socdo iyo afarida afar afartan iyo siddeed saac soo socotayna degmooyin hor laan kala wareegi doonaa ummadda soomaaliyad u sheegaynaa waxaa uga baaqaynaa ummadda deegaanadaas ku noolo shacabkeenna ah oo gumaysiga kooxda nabadeedka ummadda soomaaliyeed ay ku hayaan inaa kad ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dulqaadi doono ciidanka dowlad goboleedka jubbaland u taagan hir iyo habeen inay ummadooda u gargaaraan inay ummadooda horumar iyo dowladnimo ay u geeyaan ciidankaasaa ka kor qaadi doona bilahi raalli ka noqdo ummadda deegaankaas ku nool oo nimanka gacanta ee meelahay ku hayaan ku nool waxaan leenahay ciidamada markay nagu soo wajahan yihiin soo dhoweeya macluumaadka aa ka haysiin nimanka ayaga ah oo amni ahaan aa u haysiin soo gudbiya argagax iyo hasku maarata qax nimanka markay qaxayaan hala qaxina waxaa soo socda waa dowladdiinii waa wiilashiinii oo dulliga iyo gumaysiga daran oo alqaacida ee waddankeena usoo hoyeysay nagu haayaan nimanka naga dulqaadi lahaa waayey ragga nii soo socdo madaxweynaha maamulka jubbaland iyo dhowaan sheegay intii al-shabaab ku saara doonaan gobolada jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada dhexe oo yoosibuuta gacantanka hayanga weli warkaasi ku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir iyo badanta intii uusan ku qayb galin shirka madaxda wadamada igad ee magaalada muqdisho la filaha intii toddobaadkan uusa ka qabsoomaa shirkan uusa hogaamiyaalka ku qayb galo iyo kumid ay madaxweynaha rwanda madaxweynaha kenya uhuru kenyatta madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geela iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya haylamaryan duseline iyo waybayo ku wada hadala doonana sidii laani kukaalada lahay ammaan darada ku isboonaatay wadamada afrika sadalaa ku-xigidii sarkaal ku tirsan dowladda suudaan oo codsaday intii lagmagacoona magaashi iyo sheeginti bashiir oo yafadaasa maxkamadda caalamiga ee i c c iyo dhiikorta inti uusa kubaaqada kaasoo ku qayb galo shirka maadaama dowladda maraykanka iyo ciidamo ku rogan dalka soomaali sarkaalkan iyo saas oo kale sheegay inti uusa ku-xigeen shay master bashiir uusa ku qayb gala doona shirweynaga ee muqdisho ka furmahay toddobaadkan dhowr dal oo afrikaange iyo hore isku dhega tireen amarada maxkamadda caalamiga hakaridi hogaamiga dalka suudaan haabahatoybaa laku yaabe antiyo awood aan la hayna ka dambayntiina maraykankai ruushka iyo ka heliyeen qorshe lanka tirgal intii laka dhamaya colaadaha ku isboonaatay gudo wadanka suuriya xog ayaga arrimo banaanka maraykanka john keriya sheegay inti qorshahan iyo ku midata todoba maalmood oo xabad joojin oo dalka dhan laku hirgeliyo john keriya sheegay intii heliiskan iyo suurta suuragaleta intii nagata kii ha afjara kii ha afjara lahay colaadayo colaadayo ka dhamadeen dadku badan oo diirow shan boqol kun oo qofa wasiirka arrimo banaankaee ruushka iyo dhinishay heliiskan ka tilmaamay tollo taabudo kor oo walku ole dhina kale dhergiga gaarkae qaramada midoobeen qaabilsan suuri iyo sheegay intii isfahankan uuse lala xiriiriyow anagowka heliiska lakafadaha inti lakarooji colaado ku dareerta suuri iyo inti gargaar bani aadamnimala deersiyey dalkaas suuri oo go-doonsana warkiisin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege nagaalaalanankii warkan dhaafraade warson dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ireedan ku fiirsado koranganti warkan kalamida ireedan ku kulmaana sidaas iyo nabadgelyo